waad arkayseen sida ay hadda u hadleen in marnaba aysan u dulqaadanaynin in ay la diraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markay fakireen in meesha laga soo duulaya ay tahay bartanka madheera oo laga weeraraya gudaha soomaaliya markay tannaga yaabaan u dhiman ay yidhaahdeen raggaas waa fikirkooda boqolkiiba boqol aad buu u wanaagsan yahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad waan u mahad celinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka iyo saraakiisha gobolka iyo bulshada soomaaliyeed ee deegaanka ee balaxa uu ku noolba si buuxda ayaa loogu mahad celinayaa waxaan leeyahay raggaa fikir fiican bay qaateen waxaad ogtihiin ciidanka kale oo hadda ku jira beled xawa bishii labaad hadda inuu mishaarka qaadanaya dowladda way indho dheer tahay way miisaan badan tahay waxa ay mishaarka u siinaysana waxay isleedahay amay raggaas un ka soo noqdaan maxaan ku rahdaa ay meesha ka soo noqdaan waa la sugayaa ciidankaas waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka nagii ee ciidankan ka tagay in maanta aan dhibaatayna ama aan dilino waxba noo keeni maysa in mishaarka laga jarana wax hadda weyn noo keenaysa ma jirta waxaa weeye buuggii ama liiskii la qoray ee taliyaha guutada kormeerka uu ciidanka ku sameeyey oo ciidanka uu soo listeeyey ilaa wakhtigan muusan gudbinin